kusoo dhawaada barnaamijka nasoyaal oo adaalaba kala socotaan f m sagaashan dhibic xalama c j s f dot c a iyo baraheena xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan midiya dhegaystayaal barnaamijka nasoyaal waxaa toddobaad kasta hadahaya oo kale idiin soo saara idinlana socodsiiya anigoo axmed baashaac dhegaystayaal intiinii horeba noola socotay waxa ay sooyaalka abogaagaynu kula soo dhacday aasaaskii kanada innagoo qaybtii tan ka horraysan ooga hadalay sidii loo hindisay in la aasaaso kanada haddaba awoodda maraykanka oo sii kordhaysay waxay welwel ku haysay dadkii ku noolaa dhulka kanada ee ingiriisku xukumayey gaar ahaan dagaalkii sokeeye ee maraykanka oo socday sannadihii ilaa dagaalkaas wuxuu sii kordhiyey cabsida laga qabay in maraykanku dowladdiisa kusii ballaariyo dhulalka waqooyiga dhinaca kale gumaysyadii ingiriiska ee ka talinayay dhulka maanta kanada loo yaqaan waxay la tacaalayeen khilaafaad siyaasadeed iyo mid dhaqaale waxaa loo baahnaa dowlad xasiloon suuq midaysan iyo waddo tareen oo isku xirta gumaysiyada si loo xoojiyo ganacsiga iyo difaaca arrimahaas ayaana keenay in laga fikiro sidii loo midayn lahaa gumaysiyada oo loo samayn lahaa dal weyn oo kanada la yidhaahdo sannadkii kii hogaamiyayaal ka socday provinance of canada new scotia new brunswick iyo prince edward iceland ayaa shir ku yeeshay magaalada charlaton ee ku taala bariga kanada iyaga oo ka wada hadlay sidii gumaysiyada ingiriiska ee waqooyiga amerika loo midayn lahaa shir kale oo isla sannadkaas lagu qabtay magaalada kuubeg ayaa lagu dejiyey qaab dhismeedka dowladda cusub waxaana la ysku raacay in la sameeyo dowlad federaal ah dowlad dhexe oo maamusha arrimaha dalka oo dhan iyo dowlad goboleedyo maamula arrimaha deegaanadooda ayaa intaasi kadib u safray magaalada london ee dalka ingiriiska halkaas oo baarlamaanka ingiriisku ku ansixiyey sharcigii lagu aasaasay kanada kowdii luulyo kii waxaa si rasmiya loo dhisay dominain of kanada dalka cusub wuxuu markii hore ka koobnaa afar gobol oo kale ah ontario nogscotia new brunswick iyo kubeg ra-iisul wasaarihii dalka ugu horreeyena waxa uu noqday john a mark donald hase yeeshee kanada sida magaca loogu waqlaleba ka muuqata weli si buuxda ugama madax bannaanayn ingiriiska waxay lahayd dowlad iyo baarlamaan u gaar ah laakiin ingiriisku weli wuxuu awood ku lahaa qaybo ka mid ah arrimaha dibadda iyo dastuurka dada la aasaasay sannadkii kii aad ayay uga yarayd dalka aynu maanta naqaan hase ahaatee dowladda cusub waxay bilowday inay dhulkii galbeedka isku ballaariso sannadkii kii manitoba ayaa noqotay gobolkii shanaad ee kanada kadib iska horimaad ay la gashay dowladda kanada dadkii abogaaga ahaa ee halkaasi loogu tegey sidoo kale isla sannadkaas dhul aad u ballaaran oo loo yaqaano rubertland ayaa lagu daray kanada halkaas oo iyana kumanaan sano ay ku noolaayeen qurumaha asaliyiinta ah oo markii dambe xoog lagu muquuniyey sannadkii kii british colombia ayaa ku soo biirtay dalka kanada kadib markii loo ballan qaaday waddo tareen oo ku xidhaysa gobollada bariga prince edward iceland ayaa iyana ku biirtay sannadkii kii waddadii tareenka ee canadian pacific railway waxaa la dhammaystiray sannadkii kii taas oo isku xirtay bariga iyo galbeedka dalka waxayna door weyn ka qaadatay koboca iyo ballaarinta kanada laakiin ballaarintaas waxay dhibaato weyn u geysatay qurumaha abogaaga ah kuwaas oo dhulkoodii xoog lagula wareegay iyadoo sidoo kalena lagu khiyaanay heshiisyo badan oo lala galay si aysan iska cabin u samayn halka markii dambena lagu khasbay nidaam dhaawacay noloshooda afafkooda iyo dhaqankooda dhegaystayaal barnaamijkeenna sooyaal ee toddobaadka waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe iyo mid la mida waxaan idinkaga tegayaa ammaano alla iyo noolo kulante
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed baashe oo inoo soo diyaariya islamarkaana nala socodsiiyo barnaamijka sooyaal oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan madasha furan dhegaystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijyadeenii toddobaadkan waxaa dhowaan haddii eebaha awoodda laha aad maqli doontaan warbixin aanu ka diyaarinayno doorashooyinka gobolka alberta iyo british colombia oo labaduba doorashooyin kala duwan ay ka socdaan hase ahaatee barnaamijkeenii afka hooye ka baro madasha furan ku soo dhowaada
asalaamu calaykum waraxmatullaah kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada afku hoyo ka barasho madasha furan toddobaadkii hore waxaa ku soo qaadannay cashirkeennii noocyada weedhaha ay ka kooban yihiin mid ka mida maantana waxaan baranaynaa weedh kale oo inagu cusub cashirkeenna maanta waana weedha weedh weydiimeed af soomaaligu sida afafka kale ee dunida wuxuu leeyahay laba nooc oo ay u kala baxaan weedho weydiimeedyadu kuwaas oo kale ah kuwo ay jawaabtoodu noqonayso haa ama maya iyo kuwo ay ka muuqdaan erayo weydiimeedyo tusaale kow cali ma yimid laba xaggee buu tegey faraqa u dhexeeya labadan weydiimood waa mid cad weedha koowaad jawaabtu waxay noqonaysaa haa ama maya halka weedha labaad aan lagu jawaabi karin haa ama maya balse loo baahan yahay in lagu wargeliyo weedha laga helo dhammaan waxa lagu weydiiyey waxa aynu markaa ku magacaabaynaa kan labaad ee weedho weydiimeedyada weydiimeedyada ee labadan qaybood ee weydiimadu waxa ay kala yihiin dabeecado kala duwan bal aynu kala qaadno oo aynu derisno mid walba oo ka mid ah si gaar ah weydiimeedyada haa iyo maya af soomaaligu wuxuu u adeegsadaa weydiimeedyadan qurba weydiimeedka mar kasta la raacsiiyo weedha bal isku day idinku qudhiinnu in aad fahantaan idinkoo u kuurgelaya weedhahan soo socda halka uu qurba weydiimeedku ku jiro kow axmed ma hadiyad buu keenay laba ma axmed baa hadiyad keenay saddex axmed hadiyad ma keenay haatanna haddaan barbardhig ku samayno weedhahan soo socda afar axmed hadiyad buu keenay shan axmed baa hadiyad keenay lix axmed hadiyad waa keenay kadib markii aynu u kuur gallay weedhaha kow laba iyo saddex oo aynu barbar dhigno afar iyo shan iyo lix waxa inoo caddaatay in qurba weydiimeedka ma uu ku xidhmo xubin diiradaysan ee weedha waxa aynu soo nidhi in qurba weydiimeedku mar walba ku xidhmo curyaha diiriiradaysan ee weedha taasi macnaheedu wuxuu yahay in curyaha diiradaysan oo keliya la isweydiin karo marnaba suurtagal ma noqonayso in weedh laga dhex helo xubin leh qurba weydiimeed iyo mid kale oo duwan oo wadata isna qurba diiradaysan kow ma axmed hadiyad buu keenay laba axmed baa ma hadiyad keenay saddex axmed baa hadiyad ma keenay qaabka iyo isku xigga cureeyaasha muuqda ee weedha weydiimeedyada haa ama maya ay yeelan karto waxa ay weli barbar socotaa oo aysan ka leexsanayn inta hab ee suurtagal ah ee aynu soo aragnay markii aynu sharxaynay habka diiradaynta u shaqayso weertabineedyada dhexdooda haddeerna waxaan idinku soo socda taxane ka kooban weedho quman iyo kuwa jaban weedho quman iyo kuwa jaban si aan idinku si aanan idinku daalin war aan horey u soo sheegnay waxaa la idinka doonayaa inaad ka faallootaan aadna sharaxdaan idinka oo la kaashanaya baraha kow axmed mahadiyad buu keenay axmed laba axmed mahadiyad baa keenay saddex mahadiyad buu axmed keenay afar mahadiyad baa axmed keenay shan ma axmed baa hadiyad keenay marka aynu tixgelin siino weedhahan soo socda ee wata khabar magaceed kow tani waa gabadh laba ciise waa macallin suurtagal ma noqon kartaa in weedhahan laga dhigo weydiimo noocyada ay yahayn haa iyo maya jawaabtu dabcan waa haa curyaha la isweydiinayaa waxa uu noqonayaa khabarka kaasoo sida aad og tihiinba weedhahan ka yahay magac tani ma gabadh baa kow laba ciise ma macallin baa weedhaha kow iyo laba qurba weydiimeedku wuxuu beddelayaa waa sida aynu ku soo aragnay weedhaha kore laakiin maadaama curyaha ku xiga uu yahay magac waxay noqonaysaa la adeegsado diiradeeyaha baa akhyaarta hawada naga dhaysanayn maanta intaas waxaa inoogu jooga cashirkeennii ahaa weydiimada ka baro madasha furan afka hooyo intaynu toddobaadka kale ku kulmi doonno waa anigoo xasan caraba iyo saaxiibkay axmed farasle jaamac farasleh oo farsamada inaga kooditilaynayey sidaa iyo kulantii dambe oo xiisa leh
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan carab oo inoo soo diyaariya islamarkaana halkan inooga soo jeediya barnaamijka afka hooye ka baro oo cutubkiisii saddexaad dhex marayo oo barnaamij aada u soo bilowgii barnaamijkeena madasha furan ee bernaby gobolka british columbia ba la low qaaday youtube-ka ayaad ka heli kartaan qeybo badan oo ka mid ah cutubkii koowaad kii labaad iyo kii saddexaad dirkaba halka aad ka dhegeysanaysaanna waa idaacadaha c j s f iyo c j s r oo aad ka dhegeysataan edmonton iyo alberta iyo bernaby b c
You are listening to CJSF 90.1 FM, SFU Burnaby.
waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan c j s f c a sagaashan dhibic hal f m iyo baraheena bulshada oo aad kala socotaan dhammaan magaca madasha furan sidaan hore idinkugu ballan qaadnayna dhegeystayaal waxaanu idinla wadaagaynaa barnaamijkii aan ugu talagalnay doorashooyinka inaan uga hadalno oo aan rabno inaad nagala qeyb gashaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waa tahay cilad yar oo dhinaca farsamada ayaa jirto waxaan isku dayeynaa inaan xalino haddii eebaha awoodda la yidhaahdo qadar daqiiqadaa waa tahay
dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan jaamaca farasle ayaa waxaa inoo haya waxaa soo socda gobollada british columbia iyo alberta doorashooyinkii hordhac ahaa tan british columbia waa dowladaha hoose albertana waxa weeyaan xitaa waxay isku dayayaan inay afti ka qaadaan dadka inay kanada ka jallaabsadaan bay ka tagaanba markaa bal aan ku soo dhoweeya jaamac oo soo dhex maray maxaanku idhaahdaa joornaallada iyo idaacadaha intaa dhoweydba dhagaha ku hayey jaamac maxaa ka soo kordhay doorashooyinka xaaskiisa marayaan aad iyo aad ayaad umahadsan tahay xasan dhegeystayaal sidaa uu xasan idiin sheegay gobollada british columbia iyo alberta ee labadaba dacalka isku hayay gobolka galbeedka dalka canada dhaco waxaa ka jira doorashooyin kala duwan doorashooyinkaas oo qaarna ah doorashooyin ku socda jadwalkoodii hore halka kuwana ay yihiin kuwa la soo kordhiyey aanu ku horeyno doorashooyinka waxa ay kala yihiin waxaan ku bilaabaynaa doorashooyinka dhexe doorashooyin dhexe waxaan ka wadnaa waxaa afka ingiriiska lagu yidhahda pi election waa doorasho aan xilligeedii la joogin hase ahaatee daruufo jira awgeed ku timid daruufahaasi waxay noqon karaan xildhibaan dhintay xanuunsaday shaqada ka tegay shaqo kale aaday marka kursigii ayaa la rabaa in la buuxiyo si loo ay shaqadii usii socoto oo dadkii uu matali jiray ay matalid la-aan u noqonin doorashooyinka dhextaalka ah waxay ka jiraan gobolka british columbia iyo kan alberta labadaba albertaan ku horeynaynaa sababtoo asagaa soo horeeya codayntiisa magaalada calgary xaafadda calgary shaw la yidhaahdo ayaa waxaa ka jira doorasho sebtembar afar iyo tobankeeda ayaa la codeynayaa waa taariikhda ugu muhiimsan maalinta ugu dambeysa doorashada waa sebtembar afar iyo tobankeeda ka horna waa la codeyn karaa haddii aad degan tahay marka calgary la soco haddii xataa aadan xaafaddaas deganayn waxaan ku xijinaynaa doorashada dhexe ee iyadana magaalada gobolka aan idhaahda british columbia xaafadda la yidhaahdo mission abitsford waa laba magaalo inkastoo ay soomaalidu ku yeer tahay waa kursi muhiimad badan leh waxaa u tartamayo haweeneydii ku guuleysatay xisbiga conservativeka oo aan kursi lahayn marka waa xiise goonia ayuu leeyahay haweeneydaas iyo faahfaahinteeda waanu imaanaynaa su-aasha isweydiinta le waxaa weeye goormee la codeynaya maalinta ugu dambeysa ee la codeynayo waa lix iyo labaatanka sebtembar maanta ayaa ugu dambeysay qofkii musharaxa oo rama inuu u tartamo kursigaasi inuu isqoro saddex afar xisbi ayaa u tartamayo waa xisbiga conservativeka oo isagu kursiga hayay gabadhii ugu horeysay ee madow ah ee kursi baarlamaanka gobolkan british columbia soo gasho ayaa haysay labada kun iyo afartii baa markii ugu horreysay la doortay laba sano unbay hadda xukunka haysaa waxay uga degtay haweeneydii loo doortay xisbiga conservativeka british columbia inay hogaamiso caroline finley oo ay diideen xildhibaano badan inay kursiga uga degaan haweeneydan finley eedeymo ayaa ku socda oo ay ka mid yihiin inay lacag u ballanqaaday qofkii ka dego mushaar u dhigma kii xildhibaannimada inay u ballanqaaday arintaasi waa arin sharci darro ah waxaana si toos ah idaacadaha uga sheegay xildhibaankii ka tegay conservativeka ee laga soo doorto delta south ian barton nin la yiraahdo arintaas ku dheeraan mayno mar kalean ka sheekeynayna haddii la yirahdo laakiin lix iyo labaatanka bisha ayaa laga tartamaya xisbiga n d b waxay soo sharaxeen haweeneydii halkaas ka ahaan jirtay xildhibaanka laba sano ka hor intaan laga guuleysan oo wasiir u ahayd dowladda uu hogaamiyey david eby greenka iyo iyo senterkana waa laba qof oo kala duwan ayay soo sharaxeen b c one oo xisbi midiga ah ayaa diiday iyagu inay qof soo sharaxaan inkastoo hal qof ah ay tahay waxa ay ku sheegtay in aysan qofna usoo sharaxaynin halkaasi sababta waxay rabtaa inay fursad siiso hogaamiyaha xisbiga conservativeka waan usoo noqonaynaa caroline finley oo xisbiga conservativeka hogaaminayso qofka ay tahay iyo arrimo kaleoo la xiriira laakiin aan ku xijino doorashooyinka gobolka british columbia gobolka british columbia dhegeystayaal waxaa ka dhici doono haddii eebaha awoodda la yidhaahdo uu idmo oo la codeynayaa oktoobar toddobiyo tobankeeda doorashooyinkii dowladaha hoose dowladaha hoose marka aanu leenahay ma ahan sida aanu dalkeenu ku naqaanay duqa magaalada iyo ku-xigeenada way ka ballaaran tahay hase ahaatee duqa magaalada iyo wakiilada ayaa ugu horeeya waa gobolkan waa shan xubnood xubinta koowaad waa duqa magaalada waxaa kaloo ku xigo wakiilada oo magaalooyinku ay ku kala duwan yihiin tusaale ahaan annaga magaalooyinka aan xiiseynayna soomaali haddaan nahay waxaa ugu horeeya suri richmond iyo bernaby vancouver waa lagu soo dari karaa saddexdaas magaalo ayay soomaalidu ku badan tahay vancouver baa soo raaca marka magaalooyinkaas waan xiiseyn doonaa waana fiirin doonaa marka waa duqa magaalada iyo wakiilada oo tirada magaalooyinka ay leeyihiin way kala duwan yihiin waxaa kale oo loo tartamayaa oo la dooran doonaa wakiilada guddiga waxbarashada guddoonka waxbarashada ee magaalo kasta ayaa la dooranayaa waxaa kaleoo la dooranayaa commissioners marka commissionerska gobolada kale dadka ka yimid waa la magacaabaa laakiin waa gobolkan british columbia waa la doortaa commissioneradu marka waa kala duwan yihiin qaarkood shaqooyin kala duwan bay qabtaan commissionerka dekedaha meelo kala duwan ayay joogaan waxaa ugu dambeeyo waa maamulayaasha beeraha waaweyn parkska marka gobolkan doorashadaasi hadday bilaabatay waxay carcar u leedahay si xiise leh sababtoo a wakti kaama tegin qof kasta oo raba inuu codeeyo waa inuu isqoraa inuu codeeyana isu diyaariyaa si uu codeynta uga qayb galo maalin kasto haddii ilaa yidhaahdo barnaamijyaan ka soo saari doonaa oo aan ku falanqeynayno laakiin waxaa muhiim ah inaan la soconno maxaa la dooranayaa waa guddoomiyaha degmada guddoonka wakiilada ee isaga la shaqeeyo guddiga waxbarashada iyo guddiga commissionerska iyo parkska toddobiyo tobanka bisha oktoobar baa u dambeysa marka wakhti badan baan haysanaa barnaamijyadeena soo socdana waan kusoo qaadanaynaa aan aadno alberto gobolka alberto sida aad la socotaan waayadanba waxaa ka socday arin dhaqdhaqaaqa goonigoosadka ay wadeen waxaana lasoo maray tillaabooyin badan oo ay guddoomiyaha gobolkaasi daniela smith ku suurto gelisay in afti la qaado goonigoosadka ku saabsan inkastoo afti hordhac tahay markii maxkamaddu ay ka diiday in aftida ay nimankaasi rabaan in la qaado oo in alberta ay canada ka goodaa ay sharci darro tahay waxa ay guddoomiyuhu ku dartay aftii horey u ballansanayd oo dhammaad sagaaliyo tobanka oktoobar la qaadayo oo sagaal su-aalood ahaa sagaalkii su-aalood ayay waxay toban oga dhigtay afti in la qaado oo ah afti hordhaca oo su-aasha laga jawaabaya ay tahay ma in aan la joogno alberta mise waxaan u diyaargaro in aan la joogno canada aan idhaahdo mise waxaan u diyaargarownaa nidaamkii looga go-i lahaa canada marka labadaa su-aalood qofka miduu rama ayuu yuu clig siinayaa ama saxayaa haddii marka aan aan halmar ku celiyo sagaalka su-aalood oo kale waa ay la halmaalaan soo galootiga immigrationka awoodda gobolka alberta ay rabtay inay kasoo ceshato iyo maxkamadaha garsoorayaashooda inay magacaawdo gobolka alberta arintaasi marka arin xasaasi ah weeye laakiin waxaa ugu daran oo khatarta ay ka imaanayso waa midan la xiriirto go-itaanka dadka soomaalida marka waxaa laga rabaa haddii eebaha awoodda la yiraahdo inay xooga saaraan inay ka qayb galaan oo kuwa codayn kara maahane kuwa aan codayn karinna ay ololaha ka qayb galaan ay lacag ku bixiyaan dadka u ololeynaya ay taageeraan ay iskaa xuu qabso oga shaqeeyaan sagaaliyo tobanka in la wada codeeyana lagu dadaalo marka doorashooyinka jira guud ahaan waa intaas waa laba hordhaca magaalada calgary iyo absford mission iyo aftida gobolka alberto sagaaliyo tobanka oktoobar la qaadayo iyo doorashooyinka dowladaha hoose ee toddobiyo tobanka oktoobar haddii ilaa yidhaahdo barnaamijyadeena soo socda ayaanu ku kala qaadaynaa barnaamijka arrimaha aftida la xiriira waxaan samaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo in aan toos u aadno barnaamijyadaas oo aan qayb qayb u kala qaadno madasha furan baraheeda bulshadana aada nagala socotaan xasan
jaamac aad iyo aad baad u mahadsan tahay dad badan oo soomaaliyeed kuma baraarugsanaa xitaa muhiimadda ay leedahay doorashadu iyo qofka ay dooranayaan iyo waxa ay u dooranayaan waxaanse jeclaan lahaa dadkayga soomaaliyeed inay ka qayb qaataan doorashada kulana xisaabtamaan qofka la dooranayo ee codkooda la siinayo aad buu jaamac faras lagu mahadsan yahay sida ballaadhan ee inoogu faahfaahiyey insha allah barnaamijyada soo socotana waannu ku qaadaa dhigi doonaa doorashooyinka haddii aan layidhaah kuwa british colombiya iyo kuwa kale goorsheegtu waxay ku sii siqaysaa wakhtigii aynu hawada isku macasalaameynaynay intaaynu mar labaad iyo mar saddexaad hawada ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo waa aniga oo xasan caraba iyo saaxiibka jaamac farasleh oo isku soo duway barnaamijyada inoona hogaaminayey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu